kulankan wuxuu ahaa waxaa kasoo qayb galay laba iyo labaatan dal oo jaamacadda carabta ah ujeedadiisuna waxa uu ahaa laan ka mid ah laamaha jaamacadda carabtu ay leedahay laamaha ugu muhiimsan ee la yidhaahdo maamul wanaagga iyo shaqo abuurka ayaa meesha ku kulmay magaalada casablanca wuxuuna ahaa kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa da-yarta gaar ahaan wadamada maaragtay burburka soo gaaray ee soomaaliya ay u horeysay in wadankooda gudihiisa shaqo abuur loogu sameeyo tababar maxaahid tababar laga furo kadibna hay-ado shaqo abuur ah loogu sameeyo dalka gudihiisa iyo in dalalka bixiyo shaqooyinku ay fursado shaqo siiyaan dhinaca shaqo abuurka marka laga hadlayay baa waxaa laysla soo qaaday in in fara badan dhalinyarada xag jirka noqonaysa ama gelaysa dagaalada aan qiimaha badan ayaga ugu fadhiyin ay tahay rajo la-aan u muuqata sidaa daraaddeed in dhallinyaradii shaqo loo abuuro si ay u yeeshaan rajo nololeed oo fog soomaaliya runaantii aada baa lagu falanqeeyey waxaan dhihi karaa qodobka koowaad bay ahayd waxaa lamber laba ahaa dalka yeman iyo syria oo lamber saddex laga dhigay waxaa la yidhi waxay ka mid tahay iyadu dalalka kasoo kabanaya hadda dagaaladii dowlad dhexana samaystay waxna laga dhex abuuri karo haddii la tayeeyo dowladda laftigeeda lala dagaalamo musuq maasuqa lagala shaqeeyo qaabkii loo abuuri lahaa maamul wanaag in markaas ay dhalinyaradeedii rajo fiican oo dhaama wadanka hadda ku dhex jira burburka sida yeman iyo syria oo kale ay dhaanto soomaaliya sidaa daraaddeed xoog loo saara sidii wax looga qaban lahaa sidii dhalinyarada looga horjoogsan lahaa in ay rajo la-aan ugu biiraan wax fara badan oo maaragtay noloshooda mugdi gelinaya waxaan kala noqonaynaa waxbaa laisla soo qaadi doonaa lagu gabagabaynayo marka gabagabadaasna waxaa lagu qaadan doonaa go-aamo go-aamada lagu qaato fulintoodii baan la noqonaynaa haddii allaydno waxay tahay in dhinaca beeraha kalluumaysiga waxa la yidhaahdo ganacsatada yaryarka ah ganacsato loogu abuuri lahaa maalgelin yar inta loo siiyo oo ama dayn iyo iyo deeqa labadaba isugu jirta in la siiyo maaragtay lagu jiheeyo waxsoo saarka badda qaarkood qaar in lagu jiheeyo waxsoo saarka beeraha qaar in lagu jiheeyo warshado yaryar oo warshadahan yaryarka ah ee maaragtay la yidhaahdo garab rabatada ah sida sinsinta iyo samaatimka waxyaabaha dalku soo saara sidii warshadaha fudud ee broseska dhow mariya loo loo siin lahaa oo loogu deeqi lahaa ayaga oo gurub gurub laysugu ururinayo fikrado saasa isdhaafdhaafahaye laakiin ururinta waxay noqonaysaa haddii allaydmo si gaara tahriibka looma looma fokus garaynin laakiin waxay ka mid ahayd oo si guud u wada taabanaysay rajo la-aanta keenaysa inuu qofku ku tallaabsado wax noloshiisa mugdi gelinahaya taasna waxay soo gelaysaa tahriibkaa soo gelahaya dagaal kubirida dagaalada dalka gudihiisa iyo dibadiisaba oo qaarkood ilaa suuriya iyo yeman iyo hadda soomaali fara badan ama ay ku la-anahayaan ama ka dagaalamahayaan laysla soo qaaday marka si guud bay u taabanaysaa in maaragtay loo abuuro rajo u diida ama ka hortagta in ay noloshooda halligaan